saynis yahanada yurub ayaa aada uga dayrinaya faracan cusub ee xanuunka covid sagaal iyo toban oo dhowr dal soo gaadhay waxaa la sheegay inuu ka khatarsan yahay noocyadii hore ee xanuunka kana fiditaan badan yahay xilli uunuu caalamku ka soo kabanayay xanuunka covid sagaal iyo toban waa arrin warwarkeeda leh in iminka la helo faracan dhowr toddobaad wadamo ku yaala yurubta galbeed oo ay ka mid yihiin jarmalka holland iyo austria ayaa sheegay in xanuunka covid sagaal iyo toban si ba-an ugu fidayo saddexdaas dalba waxaa la saaray xayiraado kala duwan saraakiisha caafimaadka holand warbixin ay soo saareen ayay ku sheegeen inay baaritaan wadaan laba qofna laga helay faraca covid sagaal iyo toban ee loo bixiyey omicron dhowr iyo lixdan qof oo ka yimid dalka koonfur africa soona gaaray dalkaasi ayaa guud ahaan laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban dowladdu waxa ay ka codsatay in dhammaan dadka kasoo socdaalaya wadamada koonfurta africa ay oo ay ku jiraan dadka u dhashay holland toddobaadkii aynu soo dhaafnay ay xanuunka iska baadhaan waxaana laga furay xaramo cusub oo dadka lagu eegayo madaarka skiphol ee magaalada amsterdam toddobaadkii aynu soo dhaafnay dibadbaxyo rabshada wata ayaa ka dhacay magaalada rotterdam waxaa lagu diidanaa xayiraado ay dowladdu soo rogtay laakiin waxaa laga cabsi qabaa in bandoo buuxda dalka la saaro wadamada jarmalka britain biljamka talyaaniga austriya iyo jamhuuriyadda jek ayaa sheegay inay heleen kiisaska faracan cusub ee covid sagaal iyo toban britain saddex qof ayaa ilaa iyo iminka la xaqiijiyey in xanuunka laga helay sida uu sheegay xogayaha caafimaadka zachid javid waxaa kale oo uu sheegay inuu arrinkan isha ku hayo hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa
hay-adda caafimaadku waxa ay iisoo sheegeen faracan cusub ee covid sagaal iyo toban waxa ay ii sheegeen inuu yahay farac cusub oo weli baaritaan uu ku socdo wararka horudhaca ah ee la helayaa waxay u muuqdaan in faracani uu ka khatarsan yahay kii delta tallaalka aynu haysannaana aanu aad u difaaci karin dalal ku yaala koonfur afrika ayaanu xayiraad socdaal saarnay saynis yahanadu aad ayay uga walwalsan yihiin faracan
ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa isagaoo muuqbaahiyayaasha ka hadlaya sheegay in maadaama oo faracan cusub laga cabsi qabo inaanu tallaalku si xoog leh u difaacayn aanay haddana iminka dowladdu joojinaynin dadka britain ka socdaalaya laakiin qof kasta oo dalka yimaada waa inuu xanuunka covid sagaal iyo toban iska baadhaa maalinta labaad saddexdan qof ee iminka britain laga helay faracan cusub ayaa iyaga iyo qoysaskoodaba lagu amray inaanay dibadda usoo bixin waxaana la baadigoobayaa cid kasta oo ay la kulmeen dowladda britain ayaa sheegtay in magaalooyinka ay saddexdan qof degan yihiin laga sameynayo baadhitaano ballaadhan doctor maxamed caydiid hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada shafil ayaan weydiiyey khatarta faracan cusub ee xanuunka covid sagaal iyo toban fayraska corona wuu tarmayaa oo marba nuqulo cusub oo qaab dhismeedkii kii hore ka duwan ayuu sameynayaa oo taasoo keenaysa inuu hadiyo goor ay yimaadaan nuqulo aad iyo aada uga khatar badan marka la eego xanuunaday sababayaan iyo iyo dadka u jiibsanaya ama siday u faaf dhaqsahay ku faafayaan kuwii hore marka haddaynu nimaadno nuqulkan cusub ee dhowaan la arkay ee omicron waxaa la sheegayaa inuu ilaa hadda yahay kii ugu khatarta badnaa marka loo eego nuquladii dhammaan aynu soo wada aragnay marka nuqulkani waxaa la sheegayaa inuu ka khatar badan yahay xagga xanuunada yacni awoodda u leeya inuu xanuuno khatara sababo iyo inuu dhaqso kuwii hore nuquladii hore dhan ka badan uu ku faafayo waxaana laga baqsan yahay inuu khatar aad iyo aad u ballaadhan u keeno caafimaadka bulshada ama wadamada waxaa kaloo la sheegayaa inuu awood u leeyahay sida laga baqsan yahay inuu hoos u dhigo difaacii jidhka uu ka kasbaday tallaaladii la siiyey marka waxaa kaloo la sheegayaa inaanay haddana sidaas ay tahay khubro badani ay biliibsan yihiin ama ay rumaysan yihiin in aanu ilaa hadda tallaaladii ay dadku qaateen uy weli ka difaacayaan jirhka xanuunkan maxaa layaha fayraskan cusub oo aanu yacni tallaalkii hore loo qaatay ama tallaaladii hore loo qaatay aanu ahayn nuqulkan cusubi mid ka dhigaya waxba kama jiraan britain ayaa wadamada malawi mosambique sambiya iyo angola ku dartay liiska khadka cas ee socdaalka laakiin cabsida weyne waa inuu haddii uu faracani ku soo bato yurub tani waxa ay saameyn ku yeelan doontaa marka laga reebo dhibka caafimaadka dhaqaalaha wadamada yurub oo iminka uun kasoo kabanayay tan iyo intii bandooyada laga qaaday cabdiraxmaan sheekh cusmaan oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha ayaa isaguna sidaasi qaba waxa aanu shaki ku jirin in faracan cusub ee cudurka koronuhu uu saameynayo dhaqaalaha wadamada yurub inkasta oo xaddiga saameyntiisu aanay noqon doonin sidii labaatan bilood ka hor bilowgii koronaha maadaama dadka badanka wadamadan yurub ay hadda yihiin dad tallaalan sidoo kalena ay dadku la qabsadeen inay la noolaadaan cudurkan koroonaha goobaha shaqooyinka iyo warshadahoo kale sidoo kale dowladda iyo dadka maamulku waxay barteen wax badan laga bartay bilowgii cudurkan koroonaha tusaale ahaan iskuullada inaan hore laga xiri doonin maadaama saameynta dhaqaale in iskuul la xidhaayo aada u weyneyd tusaale ahaan faamiliyadu waxay aada ugu mashquuleen inay ilmahooda guryaha wax ugu dhigaan taas oo ka mashquulisay shaqooyinkooda taasina saameynta hoose waxay ku yeelanaysaa dhaqaalaha guud ee wadamada laakiin waxaa sidoo kale aanu shaki ku jirin in kobacii dhaqaale ee la sugayay in laga soo kabto cudurkan koroonuhu aan hore looga soo kaban doonin britain waxaa iminka la soo celiyey in laga bilaabo salaasada dadku ay afsaabka xidhaan marka ay raacayaan gaadiidka dadweynaha marka ay galayaan dukaamada waaweyn ee laga adeegto iyo maslaxyada la isugu yimaado cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london